hambalyeynayaa baarlamaanka koonfur galbeed guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed madaxweynaha koonfur galbeed iyo dhammaan dadweynaha reer koonfur galbeed iyo dadweynaha reer baydhabo munaasabadan qaaliga ah ee maanta lagu calayma saarayo guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed iyo baarlamaanka koonfur galbeed waxaan idin leeyahay hambalyo hambalyo hambalyo waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo hambalyadaa kadib dadweynaha reer koonfur galbeed iyo baarlamaanka reer koonfur galbeed waxay runtii na tuseen bisayl aad iyo aad u xoog badan garasho aad iyo aad u tiro badan gaar ahaan markii ay door aad iyo aad u weyn ay ka siiyeen gabdhaha reer koonfur galbeed baarlamaanka ay dhiseen waxaan idin leenahay hambalyo gaar ah ayaan taasna idin soo jeedinaynaa annagu haddaan nahay reer galmudug iyo reer gobollada dhexe maxaan islahayn gabdhaha waa u roontiina islahayn laakiin reer koonfur gabdhada galbeeda gabdhaha nooga sii roonaa anigoo u mahad celinaya malaaqyadii iyo odayaashii dhaqanka ee baarlamaanka soo dhisay waxaan rabaa malaaqdeero inaan waxyar la kaftamee baarlamaanka koonfur galbeed dadka ku jiro kulligood inay reer koonfur galbeed yihiin aan malaynaa deris kuma jiraan ay dhatahay marka arrintaasna waa waa waa kaftan malaaqa aan ku tuurinaya raalli ha ahaado malaaqa waana ku mahadsan yahay aad iyo aad runtii noo farxad gelinaysaa maanta geedi socodkan quruxda badan iyo munaasabadan quruxda badan oo na tusaysa in maamuladii dalka laga hirgelinaya ee dowlad goboleeda dalka laga hirgelinayay maalin maanta ka dambaysa ee hore usii socdaan taasoo qayb weyn buuxda ka ah dib u dhiska soomaaliya qayb weyn ka ah soomaaliya inay usii socoto federaalism ay usii socoto reer koonfur galbeedna waxay caan ku yihiin inay yihiin dadkii keenay bilaabay fikradda federaalismka ee soomaaliya ayadoo soomaaliya inteeda kale eeba laga yaaba inaysanba federaalismka wax aragti iyo fikir aysan ka lahayn marka waxaan leenahay fikirkii aad bilowdeen iyo taladii aad bilowdeen waa lagu soo wada dhacay dib ha uga laabanina idinkii halkaas kasii wada waxaan rabaa inaan waxay ka taabto madashii iyo wada tashigii ka socday magaalada kismaayo marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dowlad goboleedka koonfur jubbaland oo runtii gogol aada u qurux badan soo dhaweyn aada u wanaagsan martigelyo aad iyo aad u wanaagsan halkaas ka fidisay muujisay wanaag iyo bisayl aad iyo aad u weyn inay soomaaliya martigeliso dadka soomaaliyeed si fiican oo wanaagsan usoo dhawayso gogol qurux badan ay fidiso aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa godogashaas iyo martigelintaas waxaana rabaa inaan hoosta ka xariiqay sidii walaalkii firtaag hoosta uga xariiqay gogoshii iyo shirkii iyo madashii kismaayo ma fashilmin mana fashilmaysa insha allahu tacaala waxaanan u rajaynaynaa guul iyo najaax ayaan u rajaynaynaa sida uu yidhi ilmuhu markay dheli waayaan baabuuraa la saaraa uu yidhi oo xoogaa lasoo wareejiyaa maamada waxaan rajaynaynaa muddada yarta ahoo baabuur soo wareejinta ah horta inay ilmaha ilmihii ilaahay kala keeno haddii aan la kabtamana asagaa waxaan ka rajaynaynaa inuusan taayirka baabuurka uusan dhagax u dhigin taayirka baabuurka si caadi ah loo sii daayo si ilaahay maa u kala keeno insha allahu tacaala aad iyo aad u mahadsantaha intaas yaroo kaftanka aan ahaan jirto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada amisom oo runtii dadaal weyn ka geystay dalka soomaaliya iyo sidii u nabadoobi lahaa iyo sidii loo nabadayn lahaa beesha caalamka oo soomaaliya mar kasta la daba taagan taakuleen iyo la daba taagan gabagabadiina waxaan u tacsiyeyn lahaa dowladda shacabka iyo ciidamada dalka kenya oo runtii dhibaato ay ka soo gaartay dhacdadii celcadde waxaan uga tacsiyeynaynaa dhibkaas ayagaa waxaan tusaynaa una sheegaynaa inaan la garab taagannahay xanuunkaas isoo la soo gudboonaaday mid annagana la soo gudboonaadayna inuu yahay maadaama ay dhiiggooda u horeeyeen ee, dalka soomaaliya nabadiisa iyo xasilo- xasiloonidiisa ay u horeeyeen waxaan leenahay waa idiin tacsiyeynaynaa gabagabadii waxaan rabaa inaan u hambaliyeeyo ee, dadweynaha reer koonfur galbeed dowladda reer koonfur galbeed madaxweynaha baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka waxaan idin leenahay hambalyo hambalyo hambalyo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu